الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار قال لقد سالت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال الا ادلك على ابواب الخير الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار وصلاه الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه قلت بلى يا رسول الله قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك امك وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
الحديث التاسع والعشرون حديث كلماتان يا صقالية حديث كلماتان يا صقالية روى الترمذي ترمذي أيا وريي عن معاذ بن جبل أيوك رضي الله عنه قال معاذ بن جبل وحو يري قلت وحان يري yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow akhbirnii iiga waran bicamalin camal camalkaasoo yudkhilunii igelinaya aljannata jannada wa yubaacidunii iga fogaynaya minannaari naarta qaala nabigu wuxuu yidhi laqad sa'alta waxaad weyddiiday mucaadow can cadiimin arrin weyn wa innahu arrinkaasu layasiirun waa mid u fudud calaa man yasarahu allaahu tacaalaa qofkii ilaahay u fududeeyo calayhi korkiisa tacbudullaaha allaah ayaad caabudaydaa haddaad janno rabto laa tushriku xaalo aadan la wadaajayn bihi alle shay-an shayna wa tuqiimu salaata salaadana waad oogaysaa wa tu'ti sakaata sakadana waad siinaysaa wa tasuumu ramadaana bisha ramadaanna waad soomaysaa wa taxuju lbeyta beytka allena waad u xajinaysaa humma intaas ka gadaal qaala nabigu wuxuu yidhi alaa addulluka miyaanan ku tusayn calaa abwaabialkhayri khayrka albaabadiisa assawmu soonku junnatun gaashaan naarta looga gaashaanto weeye wasadaqatu sadaqadu tudfi'u waxay demidaho baktiijidaa alkhadii'ata gafka kamaa yudfi'u lmaa'u sida biyuhuba u demiyaanoo u baktiijiyaan annaara dabka wa salaaturajuli qofka salaadiisaoo fii jawfi leyli habeenka dhexdiisa ahaatayna tudfi'u lkhadii'ata ayaduna gefka ayay demidaa uma intaas ka gadaal talaa wuu aqriyay nabiga tatajaafaa junuubuhum cani ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa damaca wa mimaa rasaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsu maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaa'an bimaa kaanuu yacmaluun xataa balaqa ilaa uu ka gaaray yacmaluun aqriyey labadaas aayadood ayuu aqriyey uma intaas ka gadaal qaala wuxuu yidhi nabiga alaa ukhbiruka miyaanan kaaga warramayn alaa ukhbiruka miyaanan kaaga warramayn bira'si alamri arrinka dhan oo diinka madaxiisa wa cumuudihi arrinka tiirdhexaadkiisa wa dirwati sanaamihi kurusdhexaadkiisa fooddiisa qultu waxaan idhi balaa haah inaadan iiga warramin iska daaya iiga warran yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow qaala wuxuu yidhi rasuulku ra'sul amri amarka diinka madaxiisu alislaamu waa hoggaansamid wa camuuduhu tiirdhexaadkiisuna assalaatu waa salaada wa dirwatu sanaamihi kurusdhexaadkiisa foodda ugu sarraydaana aljihaadu fii sabiilillaah waa jidka alla lagu dagaalamo uma intaas ka gadaal qaala wuxuu yidhi nabiga alaa ukhbiruka miyaanan kaaga warramayn bimilaaki daalika arrinkaas waxa milkiya kullihi dhammaantiis maqsuudkiisoo dhan ma kuu sheegaa quultu waxaan idhi balaa haah ii sheeg yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow fa akhada nabigu waa qabtay bilisaanihi carabkiisuu qabtay uma markaas ka gadaal qaala nabigu wuxuu yidhi kufa reeb calayka dushaada haadaa carabkan ka reeb qultu waxaan idhi yaa nebiyallaahi nabigi ilaahayow wa innaa annaga la mu'aakhaduuna ma kuwa loo qabanayaan nahay bimaa natakallamu bihi waxa aan ku hadalno fa qaala nabigu wuxuu yidhi fakiladka ummuka hooyadaa ku weyday wa hal yakubunnaasa oo dadka miyuu weji weji ugu tuuraa wa hal yakubunnaasa dadka miyuu ku foorariyaa fi naari naarta dhexdeeda calaa wujuuhihim wejiyaalkooda miyuu ugu foorariyaa aw calaa manaakhirihim ama sanbacraaryaalkooda miyuu ugu foorariyaa ilaa xasaa'idu alsinatihim carabyaalkoodu waxyaalahay gurteen maahane rawaahu xadiiska tirmidi ayaa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi tirmidi xadiidun xasanun saxiix waa xadiid xasan ah oo saxiix ah xadiidkan waxaa wadiyey saxaabiga jaliilka la yhahda mucaad ibnu jabal radia allaahu canhu qaala mucaad ibnu jabal wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow akhbirnii iiga warran bicamalin camal camalkaasoo yudkhilunii igelinaya aljannata janno wa yubaacidunii iga fogaynaya min annaari naarta taas marka waxay ku tusaydaa himmada saxaabada su-aalaha ay saxaabadu nabiga weydiinayaan bal qof walba waa inuu u fiirsadaa waxa weyn himadoodu waa himad aad u sarrayda camal janno igeliya naartana iga fogeeya waa falaaxa adduun iyo aakhiro qiimaha dhan ee qofku intuu nool yahay noloshu qiimaha ay leedahay waa inaad ku gaarto ilaahay raalliahanshadiisa iyo jannadiisa oo aad uga badbaaddo cadaab oo aad ku shaqaysato noloshaas wax aad jannana ku gasho cadaabna uga badbaaddo marka su-aasha qiimaheeda fiiri saxaabadu su-aalahaasay nabiga weydii jireen sala allahu calayhi wasalam iyo su-aalaha la midka ah sababtoo ah qof janno la geliyey naarna laga fogeeyey waa liibaan faman zuxzixa can innaar wa udkhila aljanna faqad faas allahba sheegaya subxaanahu wa tacaala qof naar laga fogeeyey jannana la geliyey qofkaasaa guulaystay oo liibaanay marka su-aalaha nuucaas oo kalea aa la rabaa dadka inay weydiiyaan laakiin su-aalo aysan cilmi u weydiinayn iyo camal midna ay iska daayaan middeeda kale saxaabada masaa'ilka ay weydiinayaan uma weydii jirin lilcilmi faqad masaladan aad ogaatid bal nabigu wuxuu ka yidhi sala allahu calayh wasalam aad ogaatid uma weydii jirin keliya waxay u weydii jireen lilcamal inay ku dhaqmaan inay ku dhaqmaan oo nabigu markuu u sheego sala allahu calay waslm ay dhaqan geliyeen maanta way badan yihiin dadka masaa'ilka weydiina laakiin masaa'ilkay weydiinayaan iyo sababtay u weydiinayaanaan ahayn sababkii saxaabada iyo masaa'ilkiiba agarkoodu masaa'il oo waxa weeyaan hadday xaataa qaarkood iska daayaan aan waxba uga halaaba inay weydiinayaan haddana ha weydiiyeene waxay u weydiinayaan lilcilmi laa lilcamal inay ku dhaqmaan u weydiin mayaan laakiin ogow bal qaar kaleet waxay u weydiinayaan bal kanuna wuxuu ka qabo ogow sheikh masaladaas ka warran waa saas sheikh adiga ka warran waa saas adna ka warran waa intaas bes marka dad himmadu dhimatay oo maqsadku liito inay yihiinay kutusayda marka su-aashaasuu weydiiyey qaala nabigu wuxuu yidhi laqad sa'alta waxaad weydiiday can cadiimin arrin weyn masalo weynaad weydiiday de masale ka weyn miyaa jira mas'alo wax weyn wuxuu weydiiyey camal hadduu sameeyo jannada ilaahay uu gelayo naarna uga fogaanayo marka waa diinkii oo dhan maqsadkii uu wax weyn laga lahaa taasaad weydiiday markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam wa innahu arrinkaasu la yasiirun waa u fudud yahay calaa man yasarahu llaahu qofka ilaahay u fududeeyo tacaalaa alla waa sarreeyaahe calayhi qofka korkiisa qofkii laakiin ilaahay u fududeeya waa fududa taasuna waxay ku tusaydaa diinka islaamku waa yusri culays maahan waa shay qofku awoodo wuxuusan awoodin ilaahayba kuma addoonsado marka camalka jannada lagu galo naartana looga fogaado waa camal qofku awoodo maxaa yeelay diintii oo dhan ayaa fudaydaba yuriidu llaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra nabigeenna suubon sala allahu calayh wasalam markuu saxaabadiisa diroo jihaadka u diro wuxuu dhihi jiray yasiruu walaa tucasiruu war ummadda u fududeeya oo ha cuslaynina bashiruu walaa tunafiruu war waxa weyan ummadda u bishaareeya ummadda diinta ilahay ha ka cayrinina saasuu dhihi jiray nabiga sala allahu alay slm xadiiska imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey wakadalika inamaa bucistum fa inamaa bucistum muyasiriina walam- walam tubcau mucasiriina u dhihi jiray nabiga sala allahu alay wasalam waxaa laydiin soo diray inaad fududaydaan diinta laydiinma soo dirin inaad cuslaydaan macnaheeda waa maxay macnaheeda maahan shay alla waajibiyay inaad ka fududay tiraahdo waxa weyan dhib ma leh iska da taasu fududayn maahan waa talaacub bikitaab illaah adiga ma- ma- musharic miyaad wax miyaad xalaalay kartaa wax miyaad xarimi kartaa laakiin macnaheeda waxay tahay diintu ayadaa fudaydahe siday tahay ugu sheega ummadda ayadaa fudayda waa fudayd marka fudaydkaas ay tahay ugu sheeg laakiin meelaysan meelaan ad adkayn sharcigu haddaad ad adkaydo waxa weeye waa taasa midda dalaalka ah. Ah, dalaalka ah marka sidaas ayuu nabigu ku yidhi sala allahu calay wasalam wa innahu shayga aad weydiiday oo ah camal jannadana aad ku gelaydo haddaad samaydo naartana aad uga fogaanaydo la yasiirun waa u fudud yahay calaa man yasarahu allahu tacaala caleyhi qofka alla u fududeeyay masale muhiima marka meeshaas ku jirta masalada muhiimkaa waxay tahay saxaabigan wuxuu weydiiyey nabiga sala allahu calayh wasalam camal hadduu sameeyo janno uu ku gelayo naarna uu uga fogaanayo aayaad badan oo qur-aanka ka midana sidaasay tusaan oo ah qofku camal uu sameeyo inuu janno ku gelayo naarna uga badbaadayo aayaadka faraha badan saas igala mid udkhulu ljanna bima kuntum tacmaluun marka axaadiista gabalna waxaa ku sugnaaday inaan qofka camalkiisu janno gelinayn oo xadiis saxiixuu ku sugan yahay oo bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa muslimna uu saxiixiisa ku wariyey oo uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam lan yadkhula axadun aljannata bicamalihi qof janno ku gelaya ma jiro camalkiisa ilaa an- markaasaa la yidhi walaa anta yaa rasuulallaahi adiga ma waadan ku gelin markaasuu yidhi walaa ana anna ku gelin maa ilaa an yataqamadaniy allaahu biraxmatihi in ilaahay ugu dabolo raxmaddiisa maahane maxaa lagu jawaabay marka labadaas xadiisaa laisku waafajin oo xadiisna caddaynayo oo uu leeyahay qof camalkiisa janno ku geli maa xadiisna uu caddaynayo in qof camalkiisa janno ku gelayo waxaa taas ka jawaabay uu yidhi alimaam maxamed ibnu saalix alcuthaymiin fuqahaau lislaam adibaau lquluub fuqahada muslimiinta ee dhaqaatiirta ka ah xagga quluubta kuwaasaa ka jawaabay oo waxay yidhaahdeen ba'daa laba macno leh ba'da luqada carabiga ahayd macaanideeda waxaa ka mid a laba macno oo waa maxay mar waxay noqotaa ciwad ama bedel marna waxay noqotaa sababiya ba'da ku jirta camal janno aan ku galo markaan sameeyo yaa camal janno igeliya ba'da ku jirtaa waxa weeyaan waa sababiya camal janno sabab iigu noqonayo wey aayaadka sidaasoo kale tusaya oo dhammaantood tusaya in waxa weeyaan qofka ahlu jannaha la leeyahay jannada ku gal camalkii aad samaydeen bacda ku jirtaana waa sababiya camalku wuxuu sabab u noqonaa qofku jannada inuu galo camalka saalix ah naarna uu ka badbaado bacdan ku jirta xadiidkan oo dhahaya qofka camalkiisu janno ma geliyana waa ciwad waa ba'di ci- ciwadka aheed ama bedelka aheed oo macnaheeda waxa weeye qofka camalka uu sameeyey janno uma dhikanmo lama eka lama eka waa ka yarya laakiin markuu la yimaado qofku waajibaadka alla saaray muxaramaadkiina uu ka tago camalka saalixa uu la yimid allah u- u barakaynaya fadliga ilaahaya ilaahay jannada ku gelina subxaana wa tacaala fadligiisuu jannada ku gelina waxay ka dhigan tahay rushi maxamed saal cuthaymiin haddaad tidhaahdo bictu calayka haada alkitaaba bidirhamin bictu calayka haada alkitaab kitaabkaanaan kaa gaday waxaana kaaga gaday bidirhamin bacdu waa ciwad waa kaa siisto waa kaaga bedeshay wey haddaad laakiin tidhaahdo akramtuka biikraamika iyaayo akramtuka waan ku karaameeyey biikraamika bisababi ikraamika karaamayntii sababteed iyaayo aniga aad ikaraamayday hadda ko badaas waa sababiye soo maaha marka labada bo-odaa sidaas kala ah marka marka xadiidka dhahaya lan yadkhula axadun aljannata bicamalihi camalkiisu lama eka jannada wey oo ma jiro xataa nebi moxamed baa allah ka dhigo sala allahu alay wasalam camalka uu sameeyey qof uu janno la egyahay ma jiro xadiidkan oo ah bicamalin yudkhiluni ljanna camal jannada i geliya ey sabab iigu noqdo wey marka sidaas ayaa laysku waafajinaya marka nebiga sala allahu calayhi wasalam wuu u tilmaamay camalkii jannada qofka gelinaya qofku hadduu sameeyo uu u tilmaamay nabigu sala allahu calayhi wasalam camalkii u tilmaamay wuxuu yidhi tacbudullah allah ayaad caabudaydaa laa tushriku xaalaadan la wadaajayn bihi alle shay-an shayna waxa ugu weyn ee jannada ilaahay lagu galo naartana looga badbaadaa waxay tahay inaad ilaah cibaadada u kali yeesho shirkigana ka fogaato marka waxa ugu horeeya ee janno ilaahay lagu galaa waa tawxiid qofku inuu tawxiid la yimaad alle keligiis caabuda cibaadada u kali yeelo shirkina ka fogaado taasa ugu horeyda wax lamida male تعبد الله الله تعبد إذا وخبر بمعنى ضلب اعبد الله وحويا اعبد الله الله عابد وي لا تشركوا به شيئا حالا ادنا اقدرين لا ملك مقرب ولا نبي مرسل اه ملكنا عبادته اقدرين الله رسولنا اقدرين اي كلجيس عاب وتقيم الصلاة صلاة ودوغيدا وإن صلاة أوكتا أو أيضا أوغن أدلت مادا معناها وإن شروط ديدي iyo arkaanteedii waajibaadkeedii waa inaad la timaadda siday ahayd ula timaaddaa taasaa jannada lagu galaa naarta looga badbaadaa wa tu'ti zakaata sakada waa inaad siidaa mustaxiqiihaa dadka xaqa u leh mudan dadkii xaqa u lahaa ee mudnaa waa inaad sakada siidaa ood sakada dhiibtaa sakadaas labadiyaa isla soo gelayda sakaatlmaal wa sakaatlbadan maal qofkii alla siiyey sake lagu leeyahay waa inuu iska dhiibaa iyo sakadii zakaatulfitriga ah oo dadku markay soomaan markay dhammaato bisha ramadaan habeenka ciidda habeenkaasay waajibaydaa habeenkaasay waajibaydaa qof kasta ee muslin ah rag iyo dumar qaangaar iyo saqiir waa laga rabaa xataa maalinka ramadaanka u dambayda carruurka dhasha ee qoraxdu markay ciidu dhashayna jooga waa laga rabaa waa laga bixina rag iyo dumar saqiir iyo kabiir waa laga rabaa qofkii muslin ah marka labadiisa ka weeye وتؤتي زكاة زكاة وإنات سيدا وتصوم رمضان رمضان كان وإنات صنطا oo wax way fajarka saadiqa markuu dhasho aad ka afhaysatood ka joogtaa wax wax afuriya habeenkiina aad niyeysata inaad bari ilaahay u soomaydo wa taxuja albayta baytka ilaahayna waa inaad u xajidaa baytka ilaahay waa inaad u xajidaa oo haddii aad awoodo oo aad haysato dhaqaalahaad ku tegi laheed kuna soo laabo laheed intaad maqan tahayna dadka inaad biishaa kugu waajibeen uga tegi laheed waajibay kugu tahay waana rugni min arkaan alislaam ee ha ka tegin dibna how dhigin uma intaas ka gadaal qaala nabig wuxuu yidhi marka fiiri muxuu u sheegay nabiga sala allahu calay wasalam waa arkaanu islaam fiiri shantii arkaanu islaam wey wuxuu u sheegay shantii arkaanu islaam weye an tacbudallah tacbudullaaha laa tushriku bi shayin waa tawxiidkii laa ilaha illa allahudii soo maaha waa tawxiidkii salaadii sekadii soomkii iyo xajkii idan waxaa halkaas ku caddaatay ilaahay jannadiisa waxaa lagu galaa naartana looga badbaadaa in la ilaaliyo waajibaadka oo arkaanta islaamka ugu horaydo muxaramaadkana laga fogaado qofka waajibaadka siday tahay u ilaaliya muxaramaadkana ka fogaada jannada allu gelaya naartana waa laga badbaadina uma qaala nabigu wuxuu yidhi alaa adulluka miyaanan ku tusayn calaa abwaabi alkhayri khayrka albaabadiisa nabiga sala allahu calayh wasalam jawaab wanaaggiisa waxaa ka mid ah su-aala la weydiina markuu su-aashii ka jawaabo ayuu haddana masaa'il dheeraada ugu dara hadda masaladii hore waa uga jawaabo oo waxa naar looga badbaado jannana lagu galaa waa arkaantaas islaamka siday tahay loo ilaaliyo kadib wuxuu ugu daray masaa'il dheeraada sidaasna marar badan uu yeeli jir oo nabiga sala allahu calayh wasalam dad badda ku safra aa weydiiyeen oo waxay weydiiyeen rasuulka allow ma ka weysaysan karnaa biyaha badda markaasuu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam huwa duhuuru maa'uhu alxillu meytatu badda biyaheedu waa mid wax dahira waad ku weysaysan kartaan janaabaad uga qubaysan kartaan najaasada waad iskaga mayri kartaan biyaha badda waxbuu dahiraa baktiga malayga naftu ka dhacdood ka heshana waa xalaal ee cuna fiiri masaladaas iyaguma weydiin waa ugu daray hayla bad hadday ku safray waa u baahan karaa aa qofka waa u baahan karaa malay wuxuu arkaa nafti ka dhacday marka waa u baahan markaas ugu daray marka nabiga sala allahu calayh wasalam tacliim wanaagiisay ka mid ahayd alaa adulluka miyaanan ku tusayn calaa abwaabi alkhayri khayrka albaabadiisa abwaabta waxaa loola jeedaa masaa'ilu lkhayr masaa'ilka khayrka iyo diinka miyaanan ku tusayn marka itus wey rasuulka allaw nabigu waa u sheegay sala allahu calay slam wuxuu yidhi asawmu sawmku junnatu waa gashaan soonka oo sharciga ah qofku hadduu soomo adduunka shahawaadku gaashaan uga yahy aakhirana naartuu gaashaan uga yahy adduunka shahawaadka ayuu gaashaan uga yahy nabiga sidaas darteeda sala allahu calayh wasalam dadka dhallinyarada ah ee aan guurka awoodin wuxuu yidhi soom waa inaad soomtaan soom waa inuu soomka laazimaa fa ina lahu wijaa dhufaanidu leeyahy waa dhufaanoo shahwadu ka jebina nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam marka sidaasaa dawa'a sidaas ayaa dawa'a oo soonku adduunkana shahawaadka ayuu gaashaan ka yahay aakhirana naartuu gaashaan ka yahay wasadaqatu sadaqada tudfi'u waxay demidaa ama baktiijidaa alkhadii'ata gefyaalka alkhadii'ata gefka alkhadii'ata gefka waa mufrade kamaa yudfi'u lmaau sida biyuhuba u demiyo u baktiijiyo annaara dabka nabiga sala allahu calayh wasalam tacliim wanaaggiisa waxaa ka mid ah wuxuu iskugu shabahayaa shay xisiyaho loo jeedo iyo shay macnawiya dabka waa holcaya kulayluu leeya haddii biyo lagu shubo waa baktina ama waa dema dembigu xaraaro iyo kulayluu leeya waa waxa naarta laga helayo dembigii marka sida biyahaasu ay u demiyaan dabka sidaasoo kale dunuubta kaa dhacday sadaqadaad bixinayso ayaa baabi'ine marka sadaqada badso dunuubtaada ilahay ku baabi'ina oo kulaylkeeda iyo cadaabkeeda kaaga badbaadina wa salaatu rajuli wa sadaqatu ayay ku cadfan tahay wa salaatu rajuli qofka salaadiisa salaadaasoo fii jawfi leyli habeenka dhexdiisa ahaatay wakhtiga dadka badankiisu hurdayaan qofka soo kaca ee salaada ilaahay dartiis u tukada salaatuleylka tudfiu lkhadii'a khabarkii oo kale ugu jira ayaduna salaadaasu waxay baktiijidaa hoo demidaa dabka way demidaa uma talaa markaas kadib nabigu wuxuu akhriyey tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa damaca wa mima rasaqnaahum yunfiquun marka ilaa uu ka gaaray waxa weeyaan xataa balaqa yaxmaluun macnaha aayadda kalena waa ku daray falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaan bima kaanuu yacmaluun labada aayadoodaana waxay ka hadlayaan salaatuleylka inay mu'miniintu tukadaan oo ilaahay mu'miniintuu tilmaamayay markaasuu wuxuu yidhi tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajici dhinacyaalkooda ayaa dhuna ayaa dhulka ka fogaada goglihii iyo sariirihii jilicsanaa aa dhinacoodu ka soo carara isagoo dhinacii raba oo naftu rabta ay iyagu ka soo kacayaan hurdaday ka soo kacayaan oo jiifka ka fogaynayaan yadcuuna rabbahum khawfan wa damaca maxay saas u yeelayaan rabbigooday caabudayaanoo tuugayaan cabsi ay ka cabsanayaan naartiisa iyo damac iyo raje ay rajaynayaan jannadiisa damac iyo raje ay rajaynayaan jannadiisa sidaasi marka dadka wakhtiga dadku hurdayaan inta hurdo ka soo kaca salaad u istaaga dad caadiya maaha waa sifada mutaqiinta wey sifada dadka mutaqiinta lagu yaqaano wey markaasuu ilaha yidhi wa mimaa rasaqnaam yunfiquuna waxa aan siinana waxbay ka bixiyaan fiiri sadaqadii ay bixinayaan si dembigooda ilaahay u dhaafo marka ilaah wuxuu sheegay waxa loo diyaariyey dadka nuucaas ee hurdadooda ka doortay salaada waxa loo diyaariyey qof oguma jiro alla kaliyaha garanaya falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahu naf garanaysaa ma jirto waxa loo diyaariyey dadkaas ma jirto oo min qurati acyunin indhahooda waxay ku qabowsadaan ah maxaa loogu diyaariyey jazaaan abaalmarin bimaa kanuu yacmaluun waxay sameeyeen aan laga camal siina ayaa laga abaalmarina marka qof garanayaa ma jiro waana sida xadiisulqudsiga rabulcaalamiin uu yidhi acdadtu licibaadiya asaalixiin maa laa caynun ra'ad walaa udunun samicad walaa khatara calaa qalbi bashar addoommadayda saalixiinta ah waxaan u diyaariyey waxaan ilu arag dheguna maqan oo dheg maqashay jirin raaxayntaas la eg qalbi banu aadanna weligiis aan ku soo dhicin raaxayntaas la eg aan u diyaariy ilah leey marka wax sidaasa oo ilaah keliyahu garan karo ayaa loo diyaariyey meeshaan masale muhiim ah ayuu baraarujiyey sheekh maxamed saalix cuthaymiin sharaxiisa oo waxay tahay nabiga sala allahu calayhi wasalam marka uu aayad qur-aan istidlaalayo qur-aanka laba shaya loo akriya mar qiraa'aad u akrinay intaad kitaabkii musxafkaa soo qabsataad akrinay ama korkaad ka akrinay mar qiraa'a la yidhahdaa marna istidlaala la yidhahdaa oo waxa weeyaan waxaad samaynay aayadaad rabta inaad soo qabsato si aad u deliishato labadaas goraa la akriyaa marka qur-aanka la akrinayood rabto qur-aan inaad akridood musxafta ama soo qaado ama korka ka akriye waa inaad ka hormari ka hormarido acuudu billaahi min ashaytaan arajiim waa inaad ka hormarido sida rabulcaalamiin uu yidhi faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashayaan arajiim faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaah markaad qur-aanka rab rabto inaad akrido bimacnaa idaa aradta qiraa'ata wey markaad rabto qur-aan inaad akrido ilaahay magan gal oo shaydaanka ka magan gal oo acuudu billaahi min ashayaan arajiimi dheh acuudu billaahi samiici alcaliim min ashayaan arajiimi dheh waa markaas waa qiraacada sida markaad faatixada ku tukaydoo kale ka hor ama qur-aan markaad iska akrinaydo laakiin istidlaalka aayad markaad soo qaban rabto waxa weeyaan acuudu billaahi min ashayaan rajiim nabigu ma dhihi jirin salawaat ullahi wasalaamu calayh axaadiisana saasa ka buuxda kanaana ka mid fiiri uma talaa nabigu wuxuu akriyey tatajaafa junuba saasuu yeeli jira laakiin ma dhihi jirin sida hadda ay waacidiinta dadka wax wacdiya ay hadda yidhaahdaan qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi bacda acuudu billaahi min ashayaan arajiim kada wa kada wa kada taas waa sida hadda waacidiintu yidhahdaan laakiin nabigu ma dhihi jirin sala allahu calayh wasalam marka taasu sunno maahane waacidiinta ha ka qaadan dadka wax wacdiya waxa weyn ha ka dhegaysan oo waxa weeyaan sunno ha moodi ma ahan sunno sunno waxaa ah aayadda markaa deliishadu iska soo qabo qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanu taqu llah laa taqul bacda acuudu billahi min ashaytaan ke nabi maxamed ma dhihi jirin maxaa yeelay nebi maxamed wax kastaba inaad uga dayataa wax walba inaad uga dayataa lagaa rabaa marka taasu ogow inaysan sunnadii nabiga ahayn sala allahu caleyh wasalam uma qaala nabigu wuxuu yidhi alaa ukhbiruka miyaanan kaaga warramayn bira'si alamri arrinka madaxiisa arrinka la sheega waa amru diin diinta arrinteeda madaxa dhamoo diinta mainin sheega amru diin weeye ra'sul amri arrinka madaxiisa miyaanan kaaga warramayn alaa ukhbiruka miyaanan kaaga warramayn bira'si alamri amarka madaxiisa wa camuudihi camuudi alamri amarkan tiirkiisa tiirkiisa ma ma waanan kaaga warramayn ti diintan islaamka tiirta tiirka ay ku taagan tahay ilaa teendha marka la dhisaa tiira dhexda laga geliya wa dirwatu sanaamihi arrinka diinta kurus dhexaadkiisa fooda ugu sarayda dirwadu waa meesha ugu sarayda kuruska fooddiisa macnaha meesha ugu qiimaha badan miyaanan kaaga warramayn ma waanan kaaga warramayn qultu waxaan idhi balaa haa inaadan iiga warramayn iska baddaa yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow iiga waran inaadan iiga warramin iska baddaa qaala rasuulku wuxuu yidhi ra'sul amri amarkan oo diinka ah madaxiisu alislaam waa islaamnimada macnaha waa tawxiidka diinta madaxeed waa tawxiid qof aan madax lahayn miyuu noolaa karaa ma noolaa karo soo ma ahan diin aan tawxiid lahayn diin jirta maaha qof aan tawxiid haysan muslim maaha waa diinta madaxeedii marka madaxa diinka waa tawxiidka wa camuuduhu tiir dhexaadkiisuna asalaatu waa salaada tiirka ay teendhadu ku taagan tahay haddii inta dhexda la yimaado tiirka laga siibo ma taagnaane maya tiirka marka diinta islaamku ku taagan tahay waxa weeyaan waa salaada idan diin aan salaad lahayn ma jiro macnaha qofkaan salaada tukan qofkaasu muslim maaha waa gaal qofkaan salaada tukan oo aan salaadii tukan oo og inay waajib tahay waa gaal muslim ma ahan sharax yar ayuu halkaan saaray sheekh maxamed saali cuthaymiin laakiin risaaladiisa ayuu ku xawilay kitaab dhan aan ka awilooyo risaalaha oon rajaynayo qofkii akriya risaaladaas inuu ku qanco taariku salaad gaal inuu yahay ousan ka shakin hayl aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nabigaa tusayda nebi maxamedaa caddeeyey inuu gaal yahay taariku salaad saxaabadiina sidaasay u fahmeen iskumana khilaafin marka taariku salaad muslim ma ahan ma ahan muslim ee waa gaal gaalada ka mid ah gaal gaalada ka mid a qofka salaadii ka tegey walow hal salaadaba allah ka dhigo aa isagoo hal salaada ma qabo uthaymiin waa qofkan tukanu leey laakiin hal salaad hadduu ka tago waa gaalooba ma qabo lakiin ahlucilmiga gabla inay qabaan wuu sheegay a wuu caddayna waana sidaas hal salaada qofka ka tegey waa galay waktigeedii waa u jeedaa ma halmaamin kama hurdin cudurdaar ma leh isagoo u jeedaa waktigii dhammaaday uma socdo kaafir wey waa og yahay inay waajib ku tahay adilada ay daliishadeen culummada tiri taarku salaadka waa la kala qaadaa hadduu uga tegay wehsi gaal ma ahan hadduu diidid uga tegayna waa gaal adilada ay daliishadeen waa adila cumuumiyaad ah saasuu yidhi sheekh maxamed saali cuthaymiin adila cumuumiyaad ah weeye ama se xaalad gaara ka hadlayda oo maalan waxaa ka mid a qaar daliishaday aakhiru zamaanka in la arki doono dad dhahaya laa ilaaha ila allah oon salaad oqoon oon soon oqoon oon wax kale oqoono diina waana anfacayda u yidhi saxaabigu oo naaray ka badbaadinay laakiin fiiri dadkaas xadiidkaas waa xaalad gaara waa dadaan oqoonba salaad qof qofkana goormaa shaygu waajib ku noqdaa bacda alcilmi altakliif bacda alcilmi shaygan qofku markuu cilmi u yeesho uuna diido markaasuu ku dambaaba laakiin dadkaas xadiiskayba ku cadday maba maqal weligood salaad ma maqal waxaa soo gaaray aabbahood ka dhaxleen laa ilaha illa allah ayagiina waa ku dhegey marka dembi yagaaba dembi bale dadkaas dembi kuma le macnaha salaad la-aantaas maxaa yeele maba ogaba salaad mana maqal marka laakiin qof og oo afar iyo labaatan sac maqlaya oo culimmadii ka maqlaya oo addinkii maqlaya oo muslimkii oo tukanaya arkaya oon u socon kaas gaal inuu yahay wax shakiya kuma jiro qabuuraha muslimiinta laguma aasi karo lama dhaqi karo lama waxa weeyaan lagumana tukan karo waa in ceel gorofa lagu ridaa si aan muslimiintu qurunkiisa ugu dhibtoon ta la qabto waxa weeyaan ayaa ceel gorof inta la raada ama god haddaan gorof lahayn godaa loo qodaa sida bahalka oo kale ama neefka baktiyey godkaasaa lagu ridaa qabuuraha gaaladaana lagu aasa ma lagu tuka karo qofka ku tukada isaga amaamalahi wax laga weydiina seed ugu tukan waaba gaal gaalaa lagu tukan karaa see ugu tukana marka taariku salaad janaasa ma leh gabar kuma xirna ma dhaxli karaan hadduu hanti leey carruurtiisu ma dhaxli karaan xayla gaal iyo muslim isma dhaxlaan hadday iyagu muslim yihiin oo ay tukadaan ma dhaxli karaan islaan muslimaduha ku xidhan maba jirtaba marka waa tiirka diinta salaadu wa dirwatu sanaamihi ku diinta kuruskiisa fooda ugu sarraydaa aljihaadu fii sabiili illaah waa jihaad fii sabiili illaah in qofku la dagaalamo gaalada ilaah dartiisna ula dagaalamo labadaa shardi mar haddii la helo cidduu la dagaalamaa waa kufaartii wuxuu la dagaalamana waa ilaah dartiis waxa weeyaan camal ilaah loogu taqarubo waa midka ugu sarreeya bacda aliimaan dee qofka iimaanka wax la mida ma leh bacda aliimaan marka waa kurusdhexaadka fooda ugu sarrayda macnaha waa meesha diinta ugu sarrayda maxaa yaele waa waxa diintu ku kor noqoto cadowgana lagu qamciyo wey jihaadka uma qaala nabigu wuxuu yidhi alaa ukhbiruka miyaanan kaaga warramaynan kuu sheegayn bimilaaki bikasri lmiim miimta waa lahoos dhigaa bimilaaki daalika arrinkaas waxa milkiya macnaha arrinkaas maqsuudkiisaoo dhan maqsuudkiisa makuu sheega wax lagu gaari karo kullihii dhammaantiisa qultu waxaan idhi balaa inaadan ii sheegin iskabada yaa rasuulallahi rasuulka ilaahay ow ii sheeg fa akhada waa qabtay nabigu bilisaanihi carabkiisa uma qaala nabigu wuxuu yidhi kufa calayka haada kan korkaaga ka celi kan iska celi kan ma ma ka adkaa kartaa carabkiisuu nabigu qabtay sala allahu calay wasalam markaasuu wuxuu kan iska celi cadowga ugu daran ee naarta kugu shubaya waa carabkaas iska celi carabkaas waxaa dadkaba naarta ku shuba waa carab qultu waxaan idhi yaa nabiyallaahi nabigii allow wa innaa annaga la mu'aakhaduuna ma kuwa loo qabanayaan nahay bimaa natakalamu bihi waxaan ku hadalno oo waxaan ku hadalno ma naloo qabsana rasuulka allow fa qaala nabigu wuxuu idhi hakiradka ummuka hooyadaa ku weyday hooyadaa ku weyday marka habaar maaha nabigu habaari maaha saxaabiga waa halhays carbeed halhays carbeed wey ama halkudhag carbeed oo waxa weya waa zajri iyo canaan wey ee macnaheeda ma ahan inta dhimato hooyadaa ha ku weydo oo sidaas ku tag maaha waa canaan marka halkudhag wey nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam wa hal yakubu nnaasa dadka miyuu foorariyaa fi naari naarta dhexdeeda miyuu ku foorariyaa calaa wujuuhim wejiyaalkooda miyuu ugu foorariyaa ow calaa manaakirihim mase sambacraarkooda ugu foorariya waa isku macna wejigu ilaa mee iyo sanqaroorku isku meelay ku yaaleen marka waxa weya weji weji miyuun ugu tuuraa naarta ama sanqaroor sanqaroor ama sanbacraar meeshaas halkaas weeye manaakhirtuye oo sanka korkiisaahe miyuu naarta ugu foorariyaa ilaa xasaa'idu alsinatin carabyaalkoodu waxay gurteen maahane dadba waxa naar ku rida waaba carabka beenta xanta isku dirdiridda iyo namaamnimada hebe- hebelaa wuxuu yidhi hebelaa wuxuu yidhi heblaayaa waxay tidhi reer hebelaa waxay yidhaahdeen waxa weeye dadba naar waxa geliya miyaa wax kalaa waa isku dirdiriddaasi waa xantaasi waa beentaasi haddaad janno rabto naarna ka cabsaydo carabkaaga xabsi geli wax xabsi uga habboon ma jiro carabkaas dad waxaa u qiimo badan qofka carabkiisa xabsi geliye oo ka adkaada carabkiisa rawaahu tirmidi aa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi tirmidi xadiiun xadiid weeye xadiidkaasoo xasanun xasan ah xadiidkaasoo saxiixun oo saxiix ah